kaamka jilyaale waxa uu ka mid yahay goobaha barakacayaasha ah ee ku yaala magaalada tani jowhar gaar ahaan xaafadda horseed waxaana ku nool in ka badan ilaa iyo laba boqol oo qoys kuwaasi oo ka soo barakacay deegaanadii ay degganaayeen dhalinyaro is abaabushay ayaa ku dhowaad boqol qoys waxa ay u sameeyeen afurin kuwaasi oo u baahan maadaama lagu jiro tobanka dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan haddaba dhalinyarada ayaa ka warbixinaya afurinta ay u sameeyeen qoysaska danyarta ah iyo waxa ku dhaliyey inay is-abaabulaan taakuleeyaanna qoysaska danyarta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa khayr anas cabdulaahi waxaan joognaa iskuulka rajo waxaan joognaa tobankii dambe ee soonka maxaa la dhihi jira waxaa wadnaa hoolihii ahaa anfur walaalkaaga sooman oo maxaa la dhihi jiray tobankii hore aan ka sameynayay wadooyinka anfuri qofkii socdo oo soomana maxaa la dhihi jiray magaalada u socdo guriga usii socdo xoogaa daahe inaan wax siino maanta waxaa wadnaa maxaaljir kaabamka inaan tagno waxaa awoodna aan siino qoyskiiba caawa wuxuu ku anfuri lahaa oo ilaahay maxaali jiray oo soo qaaday inaan siino wuxuu u noqdo bariis iyo baasto cabitaankooda timirtooda iyo sokortooda wixii ahaato inaan uqaadno u geyno insha allah taasaan sameyneynaa sidaan unahay ardayda raja academic waxaanahay arday isa soo xilqaante oo maxaa la dhihi jiray ayaga cusub darsadeen oo rabaan walaalahooda waxay u tari karaan bishaan barkeysan ay rabdaan inay ugu taraan anaga hay-ad manihi laakiin ardayaan ahoo isoo xilqaantay insha allah intaan awoodnina waan gaarsiin doonaa walaalaheenar sooman maalmihii dambe magaalada jowhar waxaa ka socday dadaallo lagu afurinayo danyarta iyo barakacayaasha ku sugan magaaladan